بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله مغيسي أيان كقريا كتاب كاني الله سؤال الرحمن نحريس مكوسي فيسن allahaasoo arraxiimi naxariistiisii gaarsinaayo addoomihiisii ciddii doono kayfiyatu salaati nabiyi haadihii tan kayfiyatu salaati nabiyi nebiga salaadiisii kayfiyadeedii waaye sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama alxamdu lilaah alla ayaa mahadle waxdahu keligiisii haal uu ahaaday wasalaatu amaan iyo wasalaamu badbaada calaa cabdihi addoonkiisii korkiisii ha ahaadaan iyo warasuulihi rasuulkiisii nebiyina nebigeeni ah ama nebigeeni dushiisii ha ahaadaan muxamedin muxamed ahaa wa aalihi aalkiisii dushoodii ha ahaadaan iyo wa saxbihi asxaabadiisii dushooda ha ahaadaan amaa bacdu intaa kadib fa haadihi tan kalimaatun kalimooyin waayo kalimooyinkaasoo muujizatun gaaban kalimooyinkaasoo fii bayaani sifati salaati nnabiyi nebiga salaadiisii sifadeeda caddaynteedii dhexdoodii ahaadeen sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama aragtu aniga waxaan doonay taqdiimahaa kalimooyinkan soo horumarintoodii iyo dhiibitaankoodii ilaa kulli muslimin muslim kasto xaggiisii loo dhiibo loo horumariyo iyo wa muslimatin gabarh kastoo muslimad ah liyajtahida si u dadaalo kullu man qof kasto yatalicu taalacanaayo calayhaa kalimaadkan korkoodii fi ta'asii ku dayasho si ugu dadaalo bihi nebi moxamed uu ku daydo sala allahu calayhi wacala alihi wasalama fii dalika kaasoo sifadaa dhexdiisa liqowlihi nebiga hadalkiisii daraaddiisii sala allahu calayhi wacala alihi wasalama salluu u dukoda kamaa sidii oo ra'aytumuunii aada igu aragteen usallii anigoo u dukanaayo rawaa waxaa wariyey xadiidka albukhaariyu bukhaari ayaa wariyey wa ilaalqaari'i wa bayaanu daalika kaas caddayntiisii iyo bayaaniintiisiina ila alqaari'i ninka ama qofka akhrinayo loo caddaynayo kow yusbiqu huwa qaari'igii wuu taam yeelayaa alwuduu'a waysaqaadki wa huwa isbaaqaasina an yatawadda'a inuu waysaqaato way qofka kamaa sidii amara faray humaaga allahu alla faray inuu waysaqaato camalan camalfal dartiisii bay qowli ilaahay hadalkiisii ku camalfalayo subxaanahu nasixnaaye wa tacaala sareeye yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii iimaanka dhabta a laga helayow idaa qumtum haddii aada u istaagaysaan ila asalaati salaada xaggeeda faqsiluu dhaqa wujuuhakum wejiyaalkiini dhaqa iyo wa aydiyakum gacmihiini dhaqa ila almaraafiqi hunsuullada lala qabo wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiinni masaxa wa arjulakum luqihiina dhaqa ila alkacabayni labada canqow lala qabo iyo wa qowli nebiyi nebiga hadalkiisii camalfal lagu camalfalayo daraaddeeda sala allahu calayhi waala alihi wasalama laa tuqbalu lama aqbalaayo salaatun salaad bigayri tahuurin dahaaro la-aan iyo wa qowlihii nebiga hadalkiisii camalfal lagu camalfalaya darteedii sala allahu calayhi waala alihi wasalama liladii kii u dhahay asaa'a xumeeyey salaatahu salaadiisii idaa qumta niyaho haddii aad u istaagayso ila salaati salaada xaggeeda fa asbiqi lwuduu'a waysaqaadka taamyeel labo yatawajahu lmusallii kii dukanaayay wuxuu u qaabilayaa ila alqiblati qiblada xaggeeda ayuu qaabilayaa wa hiya qiblada la sheegayana alkacbatu kacbadii waay aynamaa meel allaala meeshii kaana huwa musallaha ahaadaba bijamiici badanihi jidhkiisii dhammaantiisii inuu qaabilo qiblada qaasidan asigoo u qasdaayo biqalbihi qalbigiisii ficla salaati salaad samaynteeda allatii salaadaasoo yuriidu asaga doonaayo haa salaada min fariidatin mid waajib ah aw naafilatin ama sunno ah walaa yandiqu ma dhawaaqaayo musallihii bilisaanihi carabkiisii kuguma dhawaaqaayo binniyati niyadii maxaa yeelay lianna nudqa in lagu dhawaaqo ama ku dhawaaqid bilisaani carabka lagu dhawaaqo lagaga dhawaaqo gayru mashruucin mid la sharciyeeyey ma aha likowni nebiyi nebiga ahaanshihiisii daraaddeeda sala allahu calayhi wacala alihi wasalama lam yandiq mid aan ku dhawaaqin uu ahaa biniyati niyada walaa asxaabuhu asxaabadiisiina aan ku dhawaaqin radia allahu canhum wayajcalu wuu yeelanayaa lahu musallihi sutratan sutra ayuu samaysanayaa yusalli asiga u dukanaayo ilayhaa sutrada xaggeeda in kaana haddii uu yahay musallaha imaaman mid imaam a dad dukiisinaayo aw amase munfaridan hadduu yahay mid keligiisii dukanaayo waistiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeedii shardun shardoy fi salaati salaada dhexdeeda ilaa fii masaa'ila masalooyin maahane dhexdoodii masaa-ishaasoo mustathanaatin lasoo reebay masaa-ishaasoo macluumatin la yaqaano masaa-ishaasoo muwadaxatin la caddeeyey fii kutubi ahli lcilmi cilmiga dadkiisii ehelkiisii kutubtoodii dhexdoodii saddex yukabiru waa takbiirsanayaa musallihii takbiirata alixraami xarmashadii takbiirteeda qaa'ilan asagoo dhahaayo allaahu alla ayaa akbaru wax walbo ka weyn naadiran asagoo fiirinaayo bibasarihi indhihiisii iyo araggiisii ilaa maxalli sujuudihi sujuudiisii booskeeda xaggiisa afar yarfacu huwa musallihii wuu koryeelayaa yadayhi labadiisii gacmood cinda takbiiri takbiirta agteeda ilaa xadwi mankibeyhi labadiisii garab qaabilkoodii ayuu u koryeelaa aw ilaa xayaali udunayhi labadiisii dhigood tooskoodii ayuu u koryeelayaa waay ee horta risaaladii aan u ballansanaynay waaya tan magaceeda inuu yahay kayfiyati salaati nabiy sala allahu alayh wala alihi wasalama risaaladaani waxaa qoray asheikhu alcallaama ibnu baaz haniyun can altacriif wa huwa calamun min aclaami aimati assunnati fi lcasri waxaa qoray alcalaamatu ibnu baaz ibnu baaz ayaa qoray ibnu baazna haniyun can tacriifi hadda in lasbaro waa ka waa ka deegtoon yahay oo waa la yaqaanaa ahlu sunnaha way yaqaanaan wa huwa calamun min aclaami a'immati ahli sunna waa caalim ama calam ka mid ah aclaamta waa buur ka mid ah buuraha a'imada ahlu sunnaha casrigaani hadda uu dhintay laakiin waa la yaqaanaa asaga ayaa iska leh in hadda sida tarjumadiisi ama tacriifaad gaar aan ka bixino way yaqaanaane uma baahna ayaan is leeyahay insha allahu tacaala haddaba markaa sigaas kale wuxuu leeyahay musanifku raxmatullaahi calayhi min culamaai sacuudiya ayuu ka mid yahay maano waa la ogyahay la tahay haddaba musanifku raxmatullahi calayhi wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisii ayaan ku qorayaa risaaladaani allahaasoo arraxmaani naxariis ku sifaysan sifadiisii naxariis sifaadiisii ka mid tahay sifatu raxma waa naxariis ku sifaysan isimka araxmaan wuxuu tusinayaa sifa sifatu raxma la yidhaahdo waana sifa daatiya ilaahay ku sifaysan yahay haddii asi ku sifaysan yahay addoomaha naftirkooda inay ku sifoobaana la rabaa oo isku naxariistaan sifatu raxma allahaasoo alraxiimi addoomihiisii gaarsinaayo naxariistiisii ciddii uu doono inuu u naxariisto waayana waa sifa isimkaas wuxuu tusinaya sifatu alraxma laakiin waa sifa ficliya la yidhaahdaa way gudubtaa si kastaba ha ahaatee allahaasi anigoo isimkiisii barakaysanaayo oo kaalmaysanaayo ayaan risaaladan qorayaa ayuu dhahay taasna waxaa looga dayanayaa ilaahay kitaabkiisii qur-aanka maa min suuratin ilaa waxaa laga bilaabayaa bismi illaahi araxmaani araxiim ilaa hal suuro lasu khilaafsan yahay ma ahane suuratu baraa waa isku suuro midda ayada ka horeyso ee ayada amase ma ahane arrimo kale ayay sheegaan culimmada si kastaba ha ahaatee marka waxaa looga dayanayaa qur-aanka alle labo nebiga calayhi salaatu salaam risaalo markii uu qoraayo wuxuu ku bilaabayay bismi illaahi raxmaan iraxiim saddex musanifiinta caadadoodii waaye qof kastoo wax qoraayo mase alifayo in basmarada ka bilaabo oo musanifiinta dhan caadadooda ay tahay ay isku waafaqsan yihiin wuxuu dhahay kayfiyatu salaati nabiyi kayfiyatu waa marfuuc waa khabar mubtadihiisa lasoo qadarayo haadihi tan waa hee kayfiyatu salaati nabiyi nebiga salaadiisii qaabkeedii waay kayfiya waa qaab tan nebi moxamed oo aan naqaanay oo annaga ilaahay noo soo diray in diinka na soo gaarsiiyo diinkaasiina waxaa ka mid ah salaadii salaada qaabkii u dukanayay waa tan ayaa lagu dhahay waa lagu baraa haadihi tan kayfiyatu salaati nabiyi nebi moxamed salaadiisii kayfiyadeedii waaye mase qaabkeedii waaye sala allahu calayhi wala alihi wasalam haddaba marka waa lagu tusaya waxaa lagaa rabaa inaad qaadatid ayaa lagaa rabaa bes alxamdu maxad oo dhan lilaahi alla ayaa u sugnaaday xamdiga waxdahu keligiisii haal u ahaaday alla ayaa u sugnaaday ayaad leedahay xamdi waa mudaker maaha mu'anath alxamdu xamdi mahad hee dhan lilaahi alla ayaa u sugnaaday huwa xamdiga waa usugnaatay hadhihin hiya noqonayso markaasi saasan sax maaha usugnaaday waay alxamdu xamdi lilaahi allah ayaa u sugnaaday waxdahu keligiisi haluu yahay asaga ayaa keligiisii xamdi u sugnaaday haddii la dhaho addoomaha lama xamdinayo miya waa la xamdina laakiin waxyaabaha addoomaha looga xamdinayo naftirkooda yaa siiyey allah idan haddana asaga le xamdigii u laabana waay wasalaatu amaan iyo wasalaamu badbaada hee calaa cabdihi ilaahay addoonkiisii korkiisii ha ahaadaan labadaba iyo warasuulihi ilaahay rasuulkiisii korkiisii ha ahaadaan labadaba nebiyinaa nebigeeni korkiisii ha ahaadaan labadaba muxammadin moxamed ahaa iyo wa aalihi aalkiisii korkoodii ha ahaadaan iyo wa saxbihi saxaabadiisii korkoodii ha ahaadaan labadaba way amaa bacdu intaa kadib way intii lasoo sheegay bisinkii iyo xamdigii iyo salligii iyo salaantii kadib hee fa haadihi way marka amaa bacdu intaa kadib way intaas lasoo sheegay kadib fa haadihi tan hee soo socoto kalimaatun kalimooyin waay jamu kalimatin kalimaatun waay waa kalimooyin kalimaadkaasoo muujizatun gaaban aan dheerayn wax dheer ma aha kitaab dheer ma aha waa kelimo gaaban waay muujiza gaaban waay kalimaadkaasoo fii bayaani sifati salaati nnebiyi nebi muxamed salaadiisii sifadeeda caddayntoodii dhexdiisii ku sugan kalimaadka maxay ku sugan yihin ay ku saabsan yihiin nebi maxamed salaadiisii qaab sifadeedii in lagu bayaaniyo oo lagu caddeeyo ku saabsan waay kalimaadkaasoo fii bayaani sifati salaati nnebiyi nebi muxamed salaadii sifadeeda caddaynteedii dhexdiisii ku saabsan waay caddaynkaas dhexdiisi ku saabsan sala allahu calayh waala alihi wasalama haddana wuxuu leeyahy musanifka aradtu aniga waxaan doonay taqdiimahaa taqdiima alkalimaati waay kelimooyinka hee diritaankoodii isoo horumarintoodii waay aradtu waxaan doonay waa ficli faacil waxaan doonay anigu taqdiimahaa kalimaadkaasi soo horumarintoodii iyo dhiibitaankoodii ilaa kulli muslimin qof kastoo muslim ah xaggiisaana u horumariyo oo u dhiibo iyo wa muslimatin gabarh kastoo muslimid ah xaggeedii aan u horumariyo u dhiibo aan doonay waay kalimaadkan waxaan u horumarinayaa oo aan u dhiibayaa uu leeyahay qof kastoo muslim ah iyo gabarh kastoo muslimid ah inaan u dhiibo ayaan doonay buu leeyahay waana nasiixo nasiixo waa laisku leeyahay muslimiinta in isku nasiixayaan wixii ka qaldan in laisku sheego nasiixo isku leeyihiin oo imaano nasiixo darteeda saasuu yeelay musanifka raxmatullahi caleyh maxaa dhacay marka muxuu ugu horumariyey liyajtahida cilladu waa tana qof kastoo muslima ama gabar kastoo muslimad ah inuu usoo horumariyo muxuu u doonay liyajtahida si ugu dadaalo kullu man qof kasta waay liyajtahida cillad waay lamu tacliil liyajtahida si u dadaalo kullu man qof kasto kullu waa faacilka ijtahid man waa mudaafun ilayh liyajtahida si ugu dadaalo kullu man qof walbo yadalicu daalacanayo oo fiirfiirinayo daalacashada waa fiirfiirin iyo akriin labadaba yadalicu daalacanayo oo fiirfiirinayo calayhaa kalimaadkan korkoodii daalacanaayo si ugu dadaalo qof kastoo daalacdo oo fiiriyo si ugu dadaalo waay muxuu ku dadaalaa haddana fi ta'sii dayasho dhexdeedii waay bihi nebiga ku daydo sala allahu alayh wasalama markii aan qoray dantaan u qoray waxay tahay qof kastoo muslim ama gabar kastoo muslimad ah in qof kasto ku dadaalo kalimaadkan daalacdo inuu ku daydo nebi maxamed dayashadii nebi maxamed si ugu dadaalo ayaan doonay u doonay liyajtahida si u dadaalo kullu man qof walbo yadalicu huwa manka daalacinayo calayha kalimaadkan korkeeda fi ta'si dayasho dhexdeeda ugu dadaalo bihi binabiyi lagu dayado sala allahu calayhi wasalama fii dalika kaas dhexdiisii kee sifada waay sifada salaada waay madkuurka loo celinaya madkuurkana sifada lasoo sheegay waay salaada sifadeeda fii dalika kaas dhexdiisii ugu dayado sifada waay sifada lasoo sheegay nebigii salaadiisii ahayday si qofkaani nebigiisii ugu dayado darteedii waay nebiga calayhi salaatu salaam in lagu dayado waajib miya haa liqowlihi waay salaada looga daydo ma wax walba looga dayado khayrka iyo sharcada liqowlihi qowli nebi nebi qolkiisii daraaddiisii waay ta'siid ayaa cillo u tahay ayadana liqowlihi qowli nebi nebi qolkiisii si ugu dayado waay sala allahu calayhi waala alihi wasalama salluu dukuda waa amar alamru yadullu cala alwujuub waay waa waajib salluu waa waajib u dukuda waay dukuda maahane u dukuda waay u dukuda hadda qaabaa la rabaa sifo ayaa la rabaa hadda wujuubkii salaada waajibnimadeedii kale lagama hadlayo hadda hadda waxaa laga hadlaa qaab qaabka waay qaabka nebi maxay u dukday inaad dugto waajib waay qaabka naftirkiisa salaada inaad dukutid waajib waay haddana qaabkii nebi maxamed inaad u dukutid haddana waajib waay hadda qaabka laga hadlaa meesha marka salluu u dukada waay kamaa siday u dukada kaaftu maxaa way kaafu tashbiih sidayaa la rabaa waay salluu u dukada kamaa saday ra'aytumuunii aad igu aragteen usallii anigoo u dukanaayo dadkii arkay nebiga saxaabada oo kale xadiidka waa ku dhabowaya maxaa yeelay waab arkeen soo mahan laakiin dadkii nebi maxamed aan arkin asagoo dukanaayo ayagana waajibkama soo galayaan haa maxaa dhacay shareecadii soo gaartay waa la tusay waa la baray haddii la baray haddana sidiisii inay u dukadaan ayagana ayagoo arkeen ay la mid tahay marka salaada suna ha ahaato ama farad ha ahaato ama qofka qof rag ha ahaado ama qof dumar ha ahaado ama qof weyn ha ahaado mise qof yar ha ahaado waxaa laga rabaa inuu u dukado sidii nebiga u dukaday calayhi salaatu wasalaam rawaa waxa wariyay wadidka albuhaari oo wariyey waay wa ila alqaari'i bayaanu dalika wawdan iyo bayaanu dalika soo qabanaysa ila alqaarina usoo laabanaysa fasir ahaan wa bayaanu dalika wawd halkee ku qabanay bayaan waay macnaha markaas ay kuu soo baxa wa bayaanu dalika kaas cadayntiisii kee salaada sifada nabiga u dukaday waay wa bayaanu dalika kaas cadayntiisii ila alqaari'i kii akrinaayay risaaladan loo caddaynaayo hee kow way waa bilaawatay waxay ku kooban tahay shan iyo toban jumlo risaaladaani kulligeeda shan iyo toban jumlo waay ay ku saabsan tahay jumlo jumla ayaa uga hadlayna marka jumladii koowaad waa tana tii labaadna waa soo socotaa tii saddexaad shan iyo toban waa shan iyo tobankaasi waxaa la rabaa marka si fiican inaad u qabatid aad u xifidid aad lafaa xifdi iyo tadabbur iyo fiirfiirinna loo baahan yahay salaada lagu dabaqo adigoo risaaladan ku dhammaatay haddana salaadii hee gelab gelab kaa tahay waa ceeb isilaali wa bayaanu dalika kaas caddayntiisii waxaa waaya ila alqaari'i loo caddaynaayo hee kow yusbiqu huwa qaari'igii wuxuu taam yeelayaa alwuduu'a wayse qaadkii waay yusbiqu isbaaq waa kaamil yeelid waay alisbaaq waa alikmaal waay kaamil yeelid waay yusbiqu wuu taam yeelayaa wuu kamilayaa wuu taam yeelaya taam uu ka dhiga waay yusbigu qaari'igii ama kii wayse qaadanayay hee wuu taam yeelayaa alwuduu'a wayse qaadkii waay alwuduu mafcuulun bihi alwuduu'a wayse qaadkii taam yeelaya wuduu waawga waa la godaya hadda wuduu waay waawga haddii la fatixiyo waysada naftirkeeda biyaha ayay noqonayaan sida badan waw haddii la godana waa ficilka iyo waysaqaadka naftirkiis way alwuduua dhahaysa waw waa goday alwuduua waysaqaadka ayuu taam yeelayaa waysadii ay taam kusoo yeelaa horta salaada intii aan la gaarin waxaa la rabaa qof inuu soo weyse qaato soo maa waysaqaadkii taam ayuu ka dhigaya see taam u dhigaya waa kana wa huwa isbaaqaasi taam yeelada ayuu ku sheegayaa wa huwa isbaaqaasi ama taam yeeladaasi an yatawada'a qofka inuu weyse qaato waayo kamaa sidii u weyse qaato amara faray hee hu maaga allahu alle ilaahay sidii faray inuu qofkan u weyse qaato dhabaa weyse qaadka ilaahay yaa dadka faray ummadda faray si ay u sheegay sidii ilaahay u sheegay inuu ula imaado qofkan ala dhaba waay muxuu u taam yeela marka camalan waay ku camalfal daraaddeedii waay mafcuulun liajlihi waay camalan muxuu u taam yeelayaa weyse qaadka camalan saas waay camalfal daraaddeeda ayuu u taam yeelayaa biqowlihi ilaahay qowlkiisii ku camalfalayo qofkan subxaanahu nasixnaaya wa tacaala sareeye yaa ayuha hooyaay aladiina dadkii aamanuu iimaanka dhabta ah laga helay aamanuu haddaad maqasho dhegta raarici adigna waa ku jirta ale maahana muumin haddaad tahay wixii gadaasheeda aamanuu la sheegaayo dhegta u raarici haddii wax lasfaraayo ay yihiinna si aad u qaadatid haddii wax laska reebaya ay yihiinna si aad uga hartid waay haddaba wixii meeshan joogo amano haddii mar la dhahay qof kasta dhegtiisa inuu raarici waay war maxaa la sheegi doonaa adi waa ku jirtaa wiilasha ku jiraan gabdhaha way ku jiraan ma mahamteen wax dad kale laga sheegaayo dadkii iimaanka laga helayo dad oo ummad ilaahay kale laga hadlayo hamoodin adiga adiga haydaani amano haddii mar la dhahay waa ku jirtaa dhegta raarici waay haddaba ilaahay waa noo yeerayaa ilaahay yaa u yeerayaa wax alaal wixii iimaan laga helay rag iyo dumar waa noo yeeray allah ilahay haddii noo yeerin maxaa loo rabaa haye in la ajiibo la maqlo la dhegaysto saas waay wadaa guryaal qur'aan maal dhaya istamicuu lahu horta dhegaysta aamusa markaasi waxaa ka dhalanaya faa'iidii khayr iyo wanaag way waatana haddaba fiiri yaa ayuha hooyaay aladiina dadkii aamanuu iimaanka dhabta ah laga helayow hee idaa qumtum haddii aad istaagaysaan waay haddii aad istaagtaan maahane istaag haddii aad doontaan waay saas haddii istaag aad doontaana laga wadaa laakiin haddii la istaago markaas kadib yaa wayse qaad la-aada maya haddii aad doontaan inaad u istaagdaan salaad aad rabtaan inaad dukutaan soo wayse qaata laga wadaa idaa qumtum haddii aad u istaagaysaan dheh ila asalaati salaad xaggeeda fardan ow naflan waay labadaba aya salaatin waay ila salaati salaadii xaggeed haddii aad u istaagaysaan hee faqsiluu dhaqa waa amar ilaahay bixiyey maxaa la dhaqa wujuuhakum wejiyaalkiini dhaqa wujuuhdiinii dhaqa waay jamcu wajhin wujuuh wejiyaalkiini dhaqa wejigu wuxuu leeyahay dhir iyo balac dheerkiisii waxaa laga soo bilaabayaa meesha tinta sare ku eg tahay dherarkiis way hoosaa la soo aadayaa meesha garka ku dhammaanaya gudihiisii intaa dhuunta korkeedii labadan lafood iskugu imaanayaan hoostoodii ayuu ku egyahay dherarkiisi balaciisina dhigtaan hee iyo dhigtaan intii udhexayso ay balaciisiin meesha la dhaqayo marka intaas intii udhexayso waay wax yar haddaad ka tagto waysaqaadkaada ma ansaxayo waysaqaadkaada haddii ansaxina salaadaadii ma ansaxayso iska ilaali dheerarkiisii meesha tinta ka soo baxayso kore ka bilaabanayso iyo hoos garhka lafta labadan laf lafgaraha loo yaqaano hoostoodii dhunta meesha ka bilaabanayso hee intii udhexayso dherarkiisa intaas anaa dhaqdida la rabaa balaciisina dhegtaani hee wax yar oo kuusan dhigta meesha iskugu imaanayso dhinacani ishi soo xig maaratan kuuska laga bilaabo ilaa kuuska kale intii udhexaysana balaca waay intaasina inaad dhaqdid waayo dhaxdaan lama rabo inaad istaagtid iska ilaali ama dumar ahaw ama rag ha ahaw dharka meeshan iga celiyey lama yeelaayo dharka gadaal u celi maxaa dharka booskiisii gadaal u celi laba intaas haddii aad aan dhaqin saas meesha tin ka bilaabanayso madax kor haddii qofka bidaar leeyahayna waa qiyaasa sida dadka u badan aba yeela isagana waayahay idan intaasi wejigii waay ilaahay markii leeyahay wejig wejiga dhaqa intaasaa soo galaysa haddaba sunnada ayaa caddaysay iska ilaali wujuhakum wejiyaalkiini dhaqa kow wa aydiyakum gacmihiinina dhaqa gacmihiinina dhaqa waay ilaa ante ila almaraafiqi way xunsuulada ilaa lala qabo hunsuul mataqaanaa meesha gacanta laga soo laabaayo oo hunsuulka taagan oo adag qofkii xalas la geyn rabo in lagu dhufto hee khatar waay maano kaas lala qabo waya lala qabo laga gaaraayo mahaya ilaadaani bimacnaa maca waay ilaa in bimacnaa maca ay noqotona loogu da carabigo ku bannaan tahay waxaana tusina qowluhu tacaala walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum aqoonta markii laga hadlaayo xoolahoodii walaa ta'kuluu ha cunina amwaalahum aqoonta xoolahoodii ha cunina dhahay allah tabaaraka wa tacaala ilaa amwaalikum maca amwaalikum xoolihiinii macagooda ha la cunina ha iska ilaaliya ilaa bimacnaa maca marka waa sax aayaddaanina waa saxiix saas waa ila almaraafiqi maca almaraafiqi waay ilaa ma aha waa ku jiraan waa ku jiraan waay haddii macagoodii aan la dhaqin ilaa laga gaarayo la dhaho gacantii meeshii la rabay in la dhaqo ma gaarayso ilaa labadan maraafiqda la dhaqa maahane waa qaa'ida maa laa yatimu lwaajib ila bihi fahuwa waajib waay wa aydiyakum gacmihiinina dhaqa ila almaraafiqi hunsuulaha ama hunsuulada macagoodii lala qabo waa leedahay wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyaalkiinina masaxa jamu ra'sin madaxyaalkiinina masaxa waxaa laga bilaabayaa meeshii wejiga ku eka waxaa la gaarsiinaya ilaa luqunta qoorta haddana waa lagu soo celinayaa dhigaha waa lasoo marsinayaa qaabkaasi ayaa afdal uga ah waxaa bannaan ay culimmada qaar ay dhaheen ama bannaan madax qayb ka mid a in la masaxo waa bannaan tahay laakiin sida afdalka waxaa waaye madax dhammaantiisii labada gacmood intii lasu qabto foodoodii hore faraha ayaa anta laga bilaabayaa ilaa waxaa la geynayaa gadaal luqunta meesha tinta ku eg tahay gadaal ah haddana waa la soo celinayaa meeshii hore laga bilaabay la keenayaa kadib dhagax dooda loo olinayaa farta dheera dhigta bog duleelkeeda la dhexgelinayaa waa lagu rafinayaa suulkana meeshaan soo hoos usoo raaracdo ayaa gadaasheeda lasoo marsiinayaa horaa loogu dhaqaajinaa hal mar le way saddex riwaayo ku timaaday laakiin waa laisku haystaa saddex jeer imadaa madax lama saxo riwaaya ku timaaday laakiin waa laisku haystaa sida saxiiga marka hal mar waayo laakiin madax qaar ka mid ah in lagu gaabsadona waa ansaxaysaa waxaa samayn jiray oo ka sugan tahay saxaabada qaar ka mid ah sida salamatu bnu akwac iyo cabdullahi bnu cumar ibnu khataab waxay samayn jireen ay ku gaabsan jireen madax qeyb ka mid ah dhammaantiisii maaha qeyb ka mid ah cabdullahi bnu cumar ibnu khataab iyo salamatu ibnu akwaci siduu warinayo oo sheegaayo ibn lmundir raxmatullah aley waana ka sugan tahay saxiixu laakiin sida fiican maxay tahay marka in dhammaan madax lama soo rag iyo dumarba wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyaalkiini masaxa wa arjulakum luqihiinina dhaqa ila alkacabayni labada canqow macagood ila la qabo ilaadan ayadana waa bimacnaa maclay waay labada canqow waa la yaqaana mahno laba lafood lugta gumidaheeda geesaha kor saaran hee kubka iyo lugtu meesha ka kala baxayaan labada laf of kuur kuuran waa la yaqaan mano kuwaas iyadoo lala qabo waa lasoo dhaafsinaya ayagan aayaddaasi marka ayaa lagu sheegay ilaahay odoomihiisii inuu amray qaabkan u weyse qaataan marka waxaa lagaa rabaa qaabkan inaad uweyse qaadatid wejiga markii la dhaqaayo waa hal xibin soo maaha meesha aada rabto ayaad ka bilaabaysaa bidix iyo midig meesha aad rabto waa hal xuban hal xubina isku yahay biyaha xaggee kaga soo shubay horta marka hore kormaano midigtu markii aad dhaqdo oo raacisiiso dhinaca bidahdana aad raaciso waa hal xibin waaye hal mar lela dhaqayaa meesha rabto ayaa ka dhagay ka hormaraysa dhib mala labada gacmood markii la dhaqaayo waxaa sunaa in la hormariyo midigta dib loo dhigo bidixda haddii bidixdii ku hormaro midigta dambaysayna swaysaqaadkiis waa saxiix laakiin wuxuu khilaafay sunnada waay bes lugtan waa saas lugta midigta ayaa rabaa in lagu hormaro bidixdana waa la dambaysanaya sida sunnada ah laakiin haddii bidixdii ku hormaro midigta dambaysayna waysidiisi waa ansaxi la iyadana maxaa yeelay allah in la dhaqo labada waa sheegay laakiin taqdiim iyo ta'khiir ma sheegin laakiin sida wejiga in lagu hormaro gacmaha lagu xijiinayo madax lagu xijiinayo lugaha loo dambaysinaayo waa waajib intaasi lama kala hormarsin karo iyo wa qowli nabi nebiga qowlkiisa isagoo ku camal falay wa qowli waa hoos dhigan tahay waxay ku cadafan tahay camalan biqowlihi subxaanahu wa tacaala waa hoos dhigantay walmacduuf ala majruuri majruura lasku ogaa majruumiga hooshiisu wa qowli nabiy nebi qowlkiisii ayadoo lagu camal falaayo sala allahu alayhi waala alihi wasalama laa tuqbalu lama aqbalaayo salaatun salaad lama aqbalaayo salaad kasto lama aqbalaayo waay salaatun waa nakiro dhacday nafyi gadaashiisii waxay faa'iidaynaysaa cumuum way ayi salaatin ama salaada farad ha ahaato ama sunna ha ahaato lama aqbalayo waay laa tuqbalu salaatun salaada ma aqbalayo bigayri dahuurin dahaara la-aan waay dahaara la-aan salaada lama aqbalayo dahaara la-aan lama aqbalayo dahaaradaasiina waa labo ama in lagu dahaaro qaato biyo ama in lagu dahaaro qaato ciidda waay tayamum la sameeyo labadaasi mid ka mid ah salaad aan loo samaynin hee lama aqbalaayo lama aqbalaayo maxaa laga wadaa ma ansaxayso waay ilaa waxaa laga soo reebay hal xaalad nin la yidhaahdo faaqidu dahuurayn faaqidu dahuurayni nin la dhahaayo hee ayaa laga soo reebayaa nin magiis ma ahay maahan ma ahaya qof see sifadaasi ee ku sifooway waa laga wadaa faaqidu dahuurayn faaqidu dahuurayni maxaa laga wadaa qof biyna waayay hee dhulna waayay waa ciid ciidna waayay biyina waa waayay ma haayo ciidna ma haayaba way dhici karta soo mahan sidaas wa kaas oo kale maahane he kaas oo kale muxuu samaynayaa kaasi weyse la-aanaa iska dukanaya fattaqu llaha istadactum kaasaa laga soo reebaa wixii kaasaan ahayn hee ama helaayo biyo ama helaayo ciid hee lama aqbalaayo salaadiisii la-aantoodii way xadiidkana waxaa soo saaray muslim iyo keyrkiisii iyo wa qowlihii nebiga qowlkiisii ayadoo lagu camalfalayo way sala allahu alayh waala alihi wasalama liladii ki u dhahay ugu goolay asaa'a xumeeyey oo halleeyey salaatahu salaaddiisii xumeeyey muxuu ku dhahay nabiga ninkaasi ninkaas waa la dhihi jiray khallaad ibnu raabici athaqafi idaa qumta kii aan soo maraynay aanta dhammuqadimada kusoo maraynay saddex jeer salaada kuday ku noqo ku noqo ku noqo irji fasalli fa innaka lam tusalli la dhahaaye waayo ninkii asaga waayo khallaad ibnu raaficin athaqafi masiid salaada loo yaqaana axkaam badan xadiidkiisii waa laga helay isaga sababtiis ilaahay ugu dhigay nabi ninkaas wuxuu ku dhahay marka idaa qumta haddii aada u istaagayso niyahow aayadoo kale ayadana idaa qumta haddii aad u istaagayso haddaad istaagdid maaha markii la istaago kadib ayaa la weyse qaadana maaha macna idaa qumta haddii aad u istaagayso ila salaati salaada xaggeeda hee fa asbiq taamyeel soo taamyeel way horta fa asbiq soo taamyeel alwudu'a waysaqaadka soo taamyeel waay xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo warinaya bukhaarina mid la gaar noqdayn wuu jiraa mid isku waafaqsan wuu jiraa waayahay si kasta ha ahaatee weysada soo taamyeel u dhahay nabiga alayh sala slam ninkaani weysada soo taamyeel sidii aayadda lagu sheegay waaye tartiibtii usoo weyse qaado waay labo yatawajahu lmusalli weysaqaadkii ka soo baxay marka haddee qofku markii weyse qaasto maxaa laga rabaa marka salaadii way waa tanaa qaabkii salaad inta ka bilaabatay hadda marka laba waay yatawajahu wuu qaabilayaa wuu jihaysinayaa waxaa laga wadaa wuu qaabilayaa le waay yatawajahu wuu qaabilayaa almusallii qofkii dukanaayay ila alqiblati qiblada xaggeeda ayuu u jihaysinayaa waay yatawajahu waa jihaysinayaa almusallii kii dukanaayay ila alqiblati qiblada xaggeeda ayaa u jihaysinaya wahiya qibladana alkacbatu kacbadii waayo kacbada ayaa laga wadaa aynamaa meel allaala meeshii kaana huwa musallaga ku sugan yahayba meel allaala meeshii uu joogaba wuxuu u jihaysinayaa kacbada haggeeda waayo meel allaala meeshii joogaba meesha uu qaabilayaa waa waa yahay qofka dukanaayo qiblada markii u jihaysanaayo laba xaalad ayuu leeyahay waxaan baraan rajinayaa hadda soomaaliya ayaa ku wadnaa sheeg sheegada maahano insha allahu taala risaalada markay dhammaato tacliigaa saaraynaa wixii haddaan ugu talagalnay in la qorqoro dadka qaarkiis bilow u badan yihiin qoraalka dhib ku ah marka dib aa u dhigayna risaalada markay dhammaato tacliigaa saaraynaa meesha ka faa'idaysanaysaan wax hadda la qoraayo malaha insha allah waa ishaaraynaa le bes yaadanto lagu ishaaro tacliigaasaa ka faa'idaysanaysaan insha allah waa yahay laba xaaluu leeyahay marka qofka inuu kaxabadu arkaayo nafteediiba arkaayo indhihiisaaba hee dhabku siiyay waatanba kaabadiiba iyo inuusan kaabadaan arkaynin labadaas xaaladooda leeyahay qofka dukanaayo qofka su dukanaya intaasay maano imaa inuu kacbadii u arkaayo imaa inuusan arkaynin oo ka maqan yahay labadaas waay haddii kacbada arkaayo waxaa waajib ah inuu qaabilo caynulkacba kacbada nafteedii waatana inuu qaabilo waayo isagoo meel kacbada laga arkaayo joogo kacbada arkaayo in kacbadii meel aan ahayn uu qaabilo salaadiisii kuma ansaxayso waxaa waajib ku ah caynulkacba inuu qaabilo saa daraaddeed oo aragteene dadka kacbada markay joogo tukanayaan xaramka ku tukanaayo kulligoodii waa wareegsan yihiin maahano imaamka intuu istaagayaa gadaashiisa faas taagan waa soo wareeganaya kacbadii gadaashiisa soo mara inta kaga soo dara mid kalena saas dee waayo imaamka iyo kii hortiis asaga ku xirnaya waa isfiirinaya kaasna waa kaas wejigiisii waa ku toosoosan yahay kan wejigiis waa qaabilsan yahay laakiin meeshii kacbadaan ahayn masaajidada oo kale saf dheera lagala soo maahan maxaa dhahay lama arkaayo haddii la arkaayo qof kasto imaam ma'muum qof kasto inuu kacbada qaabilo waayo bes meel kale salaadis kuma ansaaso xaalad way xaaladda labaad qofkan ma arkaayo kacbadii uma jeedo laakiin waxaa rabaa marka qofki aan u jeedin in jihadeedii uu qaabila laga rabaa isagana isaga nafteedii ma arkaayo laakiin jihadeedii inuu qaabilo sida meesha musanifka kaga hadlaaya taas way marka jihadeedii muslimiinta maxay u badan yihiin jihadeeda inay iska qaabilaan markaasi maa bayna almashriq walmaqribi qiblatun way markaasi waayahay labadaas xaalo uu leeyahay marka aada marka musanifku wuxuu leeyahay yatawajahu lmusalli kii dukanayay wuxuu qaabilayaa aw ama u jeedsinaya ila qiblati qiblada xaggeeda u jeedsinaya wahiya qibladana alkacbatu way aynamaa meel allaale meeshii kaana huwa musalliga ku sugan yahayba ahaadaba waay bijamiici badanihi jirkiisii oo dhan ku jihaynaya oo qaabilaya kacbada waay jirkiisa dhan qayba qaabilsina qayb meel kale qaabilsina maaha qaasidan asigoo u qasdaayo biqalbihi qalbigiisii u qasdaayo ficla salaati salaadii samaynteedii allatii salaadaasoo yuriidu musalliga doonaayo haa salaada salaad asiga doonaayo inuu sameeyo ayaa qalbigiisii u qasdaya waay oo min fariidatin salaad waajib ah aw naafilatin ama salaad oo sunno ah waay haddii aad rabto salaad fard ah inaad dukutid qalbigaada maxaa gashanaysaa inaad salaadaani aad dukutid fardka ah haddii sunno ay tahayna waxaa qalbigaada gashanaysaa salaada aad dukunayso inay tahay sunno waay sidaas isagoo niyeysanaya u jihaysanaya qiblada xaggeeda waay walaa yantiqu kuma dhawaaqaayo musalligii bilisaanihi carabkiisii binniyati niyadii kagama dhawaaqaayo ma dhahaayo nawaytu usallii farda adduhri arbaca rakacaatin adaa'an mustaqbila alqiblati lilaahi ta'aala ma'muuman ama imaaman waxaas ma dhahayo niyadii lagu dhawaaqay way soo maha saas ma dhahayo way macnaheed sababta maxay tahay maxaa u dhaci waayey u diidan yahay musanif fiiri lianna nutqa buu dhahay dhawaaga si fiican u dhuux meeshan lianna nutqa dhawaaqitaanka bilisaani carabka lagaga dhawaaqo gayru mashruucin mid la sharciyeeyey ma aha waay maxaa dhacay in aan la sharciyeynin maxaa tusina likowni nabiy waay marka waa daliil likowni nabiyi nebiga ahaanshihiisii sala allahu alayhi wacala aalihi wasalama lam yandiq mid aan ku dhawaaqin binniyatin niyada aan ku dhawaaqin ahaa ahaanshaha nebi moxamed uu ahaa mid aan ku dhawaaqin niyada waay walaa asxaabuhu iyo asxaabtiisiina hee aan ku dhawaaqin radia allahu canhum haddii nebi maxamed aan ku dhawaaqin niyada oo asxaabadiisiina aan ku dhawaaqin xataa taabiciinta aan ku dhawaaqin xataa atbaacu taabiciin aan ku dhawaaqin xataa a'immatu larbaca aan ku dhawaaqin xagee loo mara marka wadadeeda waa xidhinta in lagu dhawaaqo waay waxaa qaacida ah oo culammada agtoodii muqarar ku ah annamaa wujida sababuhu في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع انتفاء المانع ولم يفعله فالسنة تركه يا قاعدة إن شاء الله تعالى نقول من دونته qofkii rabana hadduu asa qaran karaa waa ka gaarsin karaa annamaa shay allaale shaygii wujida sababuhu sababkiisii la helay fii zamani nabiyi nebiga zamankiisii sala allahu alayh waala alihi wasalama maca intifaa'i ilmaanici mid diidaayo waayataankiisii lala qabo oo walam yafcal nebigana aan samaynin maagaasi fasunnatu sunnadu waxaa waaye tarkuhu maagaas in laga tago waay khulaasadeed maxay tahay wax allaala wixii sababkiisii shay allaala shaygii sababkiisii la helay xilligii nebiga calayhi salaatu salaam wax markaas in la sameeyo diidaayana aan jirin oo nebigina aan samaynin oo ka tagay kaas maxaa waay hooshiisii in asagan laga tago waay sunnada waa saas haddaba niyada maxaa sabab u ah salaadii salaadii xilli inaga ma jirtay masma jirin balisu khilaafsan yaa inay jirtay maya asagaaba hee dadka u sharxiyeeyey maadaama salaadii nebiga xilligiis jirtay niidaanna ay salaadan sabab u tahay in la niyeysto niidan lala imaado hadda salaada sababa soo mahan maadaama sababkii salaada ahaa uu jiray xilligii nebiga alayhi salatu salaam nebigina alayhi salatu salaam aan ugu dhawaaqin niidaasi salaada shaygaas maxaa waaya xukunkiis marka in laga tago waay in la sameeyo ma aha in hee la sameeyo ma aha waay taas waa qaacida mufiida meel walbo arrin kasta lagu murmo loo dariishan karo waay qaacidadaas shaygaan nebiga waqtigiisii sababkiis ma la helay ha wax diidaya markaasi hadda lama yeeli karo dibaa loo dhiga la dhahayna ma jireen maya nebigana ma sameeyey maya ma ka tagay ha ka tagada maxaa ka rabtaa he maxaa u yeelay adi iga tag waay hadda marka salaadii nebi moxamed laga soo gaaray nebigana waa niyeysin jiray asagana hee ma samaynin xilligiisini salaada waa la samayn jiray waa la tukanaya asagaaba tukanayay wax markaas in niidan lagu dhawaaqo diidayana meesha ma jirin nebigana waa ka tagay adigana waa laga rabaa inaad ka tagtid ayaa la rabaa waay idan in lagu dhawaaqo mashruuc ma ahan sidaas laga wadaa masaladaani saddex qola ku jirta horta ishaaro le waya waa la qoraay ma jiraan saddex qol maxay yihiin niidaani in lagu dhawaaqo sunno ma waajibna ma aha sunnona ma aha bal waa bidca waa qool sada kitaabkeeni naga qoran saas way hadda wixii nebiga aan samaynin saxaabadin aan samayn maxay yihiin waa bidca wax kale ma aha de qolka labaad waajib maahane waa sunna waajib maahane waa sunna sunno waayo haddii la dhaho waxay u baahan tahay daliila u baahan tahay waxay kaansadaan daliil war maxaa haysaan daliila markii la dhahay waxay dhaheen bilmantuuqi wa bilmacquuli horta mantuuq waan haynaa macquulna waan haynaa ay dhaheen haye horta ma- macquulka ha dambeeye manquulka noo sheega manquul ma rabtaan haa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhawaaqay hee cimrada markii uu samaynayay niideedii wuxuu ku dhawaaqay xajkiisii markii xajinayay wuu ku dhawaaqay haddii marka xajku ku dhawaaqay cimridii ku dhawaaqay waxaan ugu qiyaasanaynaa manduuqu ah cibaadada inteedii kale waa lagu dhawaaqay ay dhahaan inta dhig manduuqi waay haye midda labaad macquul ayaa meesha jiray dhahaan macquula u daliishanayna macquulku maxaa waay macquulku maxaa waay waxaa waay laba xibnood in hal cibaado ay ku kulmaan ayaa ka owliyeysan hal xiban in hal cibaado ay samayso keligeed ay dhaheen ma fahamteen laba xibnood in hal cibaado ay ku kulmaan labada xibnood maxay yihiin carabka iyo qalbiga waay laba xibnood inay ku kulmaan hal cibaado ayaa ka owliyeysan hal xiban in hal cibaado keligiisu sameeyay dhaheen qaacidda meesha ka soo saaran waxay dhaheen waxaan u dhahaynaa marka oo ku xoojinaynaa lisaacida lisaanu alqalba baashi waa soo marnay magtahay waayahay waxay dhaheen liyusaacida alisaana alqalbu waa soo akrin jirnay muddadaas saas mar hore ugu sheekay ugu akrin jirnay safiiniya markii soo akrin jirnay hadda ka hor saasaa dhihi jirnayba waa soo marnayba anaa soo marnayba lisaacida lisaanu alqalba waxaan u dhahaynaa carabka war maxaa u dhahaysaan saan macquulka way mogtahay way leeyihin liyusaacida lisaanu carabka si u xoojiyo u kaalmeeyo alqalba qalbiga u kaalmeeyo keligiisii xibinta ee cibaadadan in lagu loo daayo maahane in lagu daro carabkii labadaas in laisku daro ayaa ka xoog badan oo ka owliyeysan in qalbiga keligiisii loo daayo ay dhaheen saasay dhaheen mar kale waxay ku kadsoomeen hee hadal imaamu shaafici uu leeyahay oo dhahayo salaada lamid ma aha soonka kama ansaxayso salaada ilaa qofkii la imaado dikri maahane hadal macni saasuu yahay insha allah tacliiqa ku arki doontaan marka dikrigii waxay u qaateen inay tahay niidi salaada niideeda in lagu dhawaaqaayo asagana waxa ula jeeday takbiirta ula jeeda dhawaaqi dikrigii sheegaayoba allahu akbar dikri maahan ilahay dikrigiis waay taas waay qolka sad- labaad waa kaas mid saddexaad waxay dhaheen waajibna ma aha sunana ma aha ilaa qofkii waswaasu ku badan yahay maahane in la imaado qofkii waswaaskiisii badan yahay hee inuu carabka hee niidi ku dhawaaqo oo si aad isaga ugu xoojiyo qalbigiisii oo waswaaska badnaa ku taageero waa u banaantay dheheen kaasa u daciifsan saddexda qolkan hore meeshan ku qoranaya uu saxiixsan waay waa bidca daliilna ma lahan nebigina xajka kuma dhawaaqina naftirkiisii niida hee talbiya la imaaday bes nawaytu ma dhihin nabiga alayh sala slam labayka dhahay maahane labaykana hee ma aha niyo waa lafdi talbiya ah waayahay saddexdaasaa ku jirta marka kan ayaa meeshan ku qoran ugu saxiixsan wuxuu leeyahay musanifku raxmatullahi calayhi wayajcalu lahu sutratan wuxuu samaynayaa sutro wayajcal wuxuu samaysanayaa lahu musallihii wuxuu samaysanayaa sutratan sutro waay sutro ayuu samaysanayaa sutro waxa waaye hee maa yajcaluhu lmusallii بينه وبين القبلة وما يمنضن طيب نترك إن شاء الله تعالى قدرنا maa yajcaluhu lmusallii bayna yadayhi baynahu wa bayna alqiblati maa yajcaluhu lmusallii baynahu wa bayna alqibla waa wax musalli qofku dukunaaya asaga ika qiblada dhexdoodii yeelaayo waaye si meeshaasi qof kale aan soo marin ama wixii suturadii iyo asaga dhexaasi qofkii soo maro isuga celiyo suturuu samaysanayaa sutura ayuu samaysanayaa waaye yajcalu wuxuu yeelanayaa lahu lilmusalli kii dukunaayo sutratan sutra ayuu yeelanaya yusalli asaga u dukunaayo ilayha sutrada xaggeeda u dukunaayo in kaana hadduu u yahayba imaaman imaam hadduu yahay imaam yaa waay qofku salaada dadka dukaysanaya waay suturuu samaysanaya aw amase munfaridan hadduu yahay mid keligiis dukunay munfarid waxaa laga wadaa midka keligiis dukunaayo waay wuxuu ka tagay laakiin ma'muuman aawe ma'muumku waxaa la yidhahdaa midka salaada la dukaysanaya la yidhahdaa kaasi hadda musanifka ma sheegin kaas waxaa sutru ah imaamka sutradiis way sutratul imaami sutratun liman khalfahu qofka salaad la dukaysanaya asaga sutro lagama rabo waxaa sutrada laga rabaa imaamka inuu samaysto sutro saa daraaddeed marka asaga iyo imaamka dhexdiisa qofkii soo maraayo ma celinaayo laakiin imaamka asaga hortiisa qofkii soo maraayo waa celinaa qofka geligiis dukanaya waa sutur samaysanaya ofan ha ahaado rag ama ha ahaado dumar way intaba ku siman yihiin ama masjid ku duko ama xaafad ku duko ama duur ku duko ama guri ku duko waa mar walba waa dhiganaysa adii suturada kama tagaysid suturadan xukunkeedana qadarkeedana waa sheegi doona insha allahu taala ee masaladaani suturada xukunkeeda culamadu waa isku khilaafsan yihiin in mashruuca tahay horta waa isku waafaqsan yihiin suturo in la samaysado mashruuc inay tahay waa isku waafaqsan yihiin laakiin waxay isu khilaafsan yihiin hee xukunkeedii in suturo la samaysto xukunkeedu muxuu yahay waajib miya ama sunna waa isu khilaafsan yihiin culamada qaar waxay qabaan waajib waaye waxaana ka mid ah hee imaam al-a'imma yaaway ibnu khusayma ayaa ka mid ah waxuu qabaa waajib inay tahay waxaa ka mid ah alimaam ashawkani waxaa ka mid ah alimaam alalbani waxaa ka mid ah alimaam alwaadici waxay leeyihiin raggaasi waajib waaye walahum adillatuhum adiladoodna way wataan insha allahu taala ka sheegi doonaa labo waajib maahane waa sunno in sunno ay tahayna waxaa qabaa hee jamaahiir alculamaa culimmada jamaahiirteedii waajib maaha waa sunna ayay leeyihiin walahum adilatuhum insha allah faafaahinteedii meel kale aa ku arki doontaa ama tacliiq insha allah waayahay sida labadaasi qolaa ku jirto marka haddii aad fiirisan oo dal- aad daliil ahaan marka aad fiirisan waxaa u dhow hagga sawaabka inay waajib tahay haddii culimadu meesha u badan tahay in aad naftirkood adilada haystaan marka aad dhinac ka fiirsan naftirkeeda dhinac xoog badan uu yahay waxaa laga soo bilaabaa qofka waajib dhahay ee imaam al-aima ka soo bilaabanay dad aad u yar way tirada maano laakiin jumhuurtu waxay qabaan sidaas waay qof kasta meeshii la raajax noqoto hadda iska qaato dhib malaha insha allah laakiin tacliiqaada ku sheegi doona tarjiixada ma sheega insha allah waaye sidaas way marka suturadaas samaysanaa wastiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeeda hee shardun shardi way fi salaati salaada dhexdeeda loo shardinaayo ama fi salaati salaada dhexdeeda shardi yahay wastiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeeda shardun shardi way fi salaati salaada dhexdeeda salaada dhexdeeda shardi ku yahay in markii la dukunaayo qiblada la qaabilo waa shardi ilaa fi masaa'ila masalooyin dhexdoodii maahaane masaa-ishaasoo mustatnaatin la soo reebay shardigii laga soo reebay waay xagee laga soo reebay shardinimadii waay ilaa fi masaa'ila masalooyin dhexdoodii maahaane masaa'ish masaa'ili maxaa dhahay xarfu jara galaybe malansarif ilaa fi masaa'ila masalooyin dhexdoodii maahaane masaa-ishaasoo mustatnaatin la soo reebay masaa-ishaasoo macluumatin la yaqaano masaa-ishaasoo muwadixatin lagu caddeeyey fi kutubi ahli lcilmi ahlucilmi kutubtoodii dhexdooda lagu caddeeyey waaye afara lasu waafaqsan yahay masaa-isha qofka kaga dhacayso istiqbaalu qiblati waxaa lasu waafaqsan yahay afar masalo kow afkaa ka sheegayna insha allah inta kale qoraal ma jiro afkale ka duub maxskaada ka dhig hee musajil kow qof xanuunsan oo wejigiisiina qiblada meel aan u ahayn u jeedo aan awoodin qiblada xaggeeda inuu soo qaabilo kaasi qiblada qaabilitaankeeda waa ka dhacay wuxuu u dukinayaa siday u suurto gasho waa hal qof hanuunsan wuu jiifaa in lasoo wareejiyo wejigiisii qiblada xaggeeda loo soo aadiyo maahane asiga keligiis inuu soo tooso qiblada qaabilo ma awoodo xilligii waqtigiina waa la gaaray salaadii qofna soo toosinayana ma laha kaasi qiblada inuu qaabilo waa ka dhacay bari haddii wejigiis u jeedo meesha u dukanaa salaadiisina waa saxiix labo qof cabsaday ka cararaayo cadowgiisii bahal ama cadowgiisii ama daad ama dab wixii waa soo socdaan leh wuu cararay haddii istaago daadkiia soo galaaba webigiia ku soo fataxmay salaaddii waqtigeedna waa la joogaa wuu ordaya marka wuu cararayaa antee u cararaya koonfur u cararaa salaadii waa la joogaa waa dukunaa leh hor le u dukunaa isaga waa sii soconaa leh salaadiis dhamaysana salaadiisna waa sax saddex qof salaad sunno ah dukanaya waay ama ha saarnaado diyaarad ama baabuur ama gurbac ama gaadiid kale meesha allaale meesha u dukanaayo salaadiisii waa ansaxaysaa afar qof wareeray oo qibladii meeshii ka jirta garan waayey war qibladii hagee waay waqtigii salaadii waa la gaaray inti way ma aha war hagee way maanta ma haayo meeshii qiblada ka xigtay ma garanayo waa musaafir musa musaafir waaye dadka qaar ma arkin oo masjidka markay imaadaan musaafir ay yihiin meeshii loo dukanaya maanta afka aadinayaan ma arkin oo waa aragtay ama waa wareegay qofka marka qaar si a u joogto qibladii oo dhan way wareeganaysaa waxaa u malaynaysaa meel kale waa ijtihaaday inta ila tahay ma aqool way dhac waa tuuranay markii aad mar de meel kale tagtayba meesha aad u dukanay meel kale waybe salaadaadii waa sax afartaasi wixii intaasi ka soo horay waa laisku khilaafsanyahay idan afartaasaa laga soo horay musanifku masaa-ishii sheegaayo waa afartaasi waa insha allah taala igaana ku arki doontaan wuxuu leeyahy musanifka saddex arrinka saddexaad yukabiru yukabiru huwa yaa waay faacilka musallihii le waay yukabiru huwa musallihii wuu takbiirsanayaa takbiirat alixraami xirishidii takbiirteedii takbiirtii salaada lagu xirinaya lagu galaayay ayuu takbiirinayaa intaa kadiba qibladii waa qaabay waa soo weyse qaatay qibladii waa qaabilay suturuu samaystay haye maxaa laga rabaa marka inuu salaadii xirto way allahu akbar qaa'ilan asagoo dhahaayo allahu alla ayaa akbaru wax walba ka weyn wax ilaahay ka weyn ma laha waay allahu alla ayaa akbaru waay akbaru min kulli shay wax walbo asagaa ka weyn waay akbar waa waqfi mubtadii khabarkiisii allahu mubtada waay akbaruna waa khabarki akbar waay baar lama dhahayo laakin iska ilaaliya allahu akbar dadka qaar soo sareeyaan soomaan akbar macnahaeeda haddaad dabagashid waa halis sawtu dibli la yidhahda gurbaanka codkiisii waay sawtu dibli gurbaanka gurbaan waa la yidhahda soomaala dafka dafka waxaa la garaacay nuy nuy nuy nuy nuy dhaay nuynidaas ayaa laga wadaa hee baar sawtu dibli la yidhahda haddii marka waa la fasira la dhaho macneed muxuu noqonaya halis way soomaan allahu ilaahey hee akbar gurbaan soodkiis waay gaalnimo tahay halis waay waa gaalnimo iska ilaali marka bar dhe baar ha dhihin allahu akbar marka qaar dadka markay tacajubka la imaanayaan kalimatu tacajub waxay leeyihiin markii waxa u sheegtay allahu akbar yaa dembigii ku dhacay ma arkaayo baar uu leeyahay fiiri ya yaab qaarna waa shidayaan allahu akbar ay leeyihiin way ku taagsanayaan bacdi sax ma aha akbar waay bes allahu akbar u dhahaa naadiran si fiican u fiiri meeshan naadiran haal uu fiirinaayo musallihii bibasarihi araggiisii indhihiisii ku fiirinaayo ilaa maxalli sujuudihi sujuudi lmusalli musallihii sujuudkiisii booskiis markii allahu akbar aad dhahayso waxaad fiirinaysaa meeshii markii aad sujuudayso sujuudaad wejigaaga aad dhigi lahaydi meeshaasoo fiirinay khushuuci saasa kusoo hasala ilaa xaaje haddii jirto maahane xaaje hadday timaado marmar me meel xaajadaas aan fiirisado dhib ma laha masaf hora ku jirta imaamkii waa aamusan yahay wax ma aqrina mas wax kale waa fiirinaysa markaa qaar dhib ma laha nebiga alayhi sala slam saxaabtiisii markaa qaar waxay dhaheen wuxuu ka garan ku garan jirnay in wax aqrinayn kale bidaraabi lixyati garkiisii dhaqdhaqaaqiisii ama wax alaab halas ayaa wadata oo ama meel dhinacaasaa dhigatay tuuga uga qabsanaysa salaad buna ku jirta waa waday marax qaar ee waa fiirin ma yeelaan masoo la qaaday may waa yeelaan salaadaada meesha adi laakiin meel kale ma firinayso kor ma firinayso dhinac ma firinayso meeshii hadhow markii aad wi- sujuudo sujuudaada dhulka aad dhigi lahayd wejigaadi meeshaa firinay khushuucuna saasaa ku imaana meelaha kale ha fiirin iska ilaali naadiran xaaluu fiirinayo bibasari argiisa ilaa maxalli sujuudi sujuudiisi booskeeda xaggeeda ku fiirinayo waaye Ar- afar tii ugu dambe waaye yarfacu wuu koryeelayaa yarfacu huwa yaa waaye musallihi waaye yarfacu huwa kii dukanaya waa koryeelayaa yadeehi labadiisii gacmood ayuu koryeelaa labadiisii gacmood waaye haddii laba aan qaban hal hal keligeeda haystana ayada lee koryeela maxaa fataku lama sadaatum waaye yarfacu wuu koryeelayaa dehi labadiisii gacmood inda takbiiri takbiirta agteeda markii takbiirsanayo ee gama- gacmaha kor u qaadaa laakiin saddex xaaladood leedahay soo maan in laga hormariyo takbiirta in laga dambaysiyo in hal mar lasa dhaho lasa sameeyo waay hadda hal ku- mid ka mid a uu sheegay musaniifka cinda takbiiri hal mar markiisa dhaacayan waay In ilaa ante ilaa xadwi mankibeyhi labadiisii fanqal ama labadiisii garab dhaabilkooda ayuu u koryeelaa labadiisii garabkee waay ama fanqal labadan taag taagan waay lugunta hoosteedii ah laakiin waxaa shar- la la rabaa markii gacmahaad kor u qaadayso meeshaasaad u koryeelayso gacmaha caddaankoodii ama baatinkoodii in qiblada xaggeeda la aadiyo waa iska ilaaliya ha inaad saan iska dhahdalo ma rabo allahu akbar iska dhahdalo ma rabo waxaa la rabaa gacmaha inaad qiblada xaggeeda fa- meeshaan caddaanka ah gacanta caddaanka ee calaamaladeedii in qiblada xaggeeda aad aadi sida la rabaa oo meeshii marka ee labada fanqal qaabilkooda ama garab garab qaabilkooda aad qaabilsiidid allahu akbar aad dhahdo inta keenay inta gacanta dhabarkeedii meesha madowga ah waxaad ku aadinaysaa labada garbood ama labada fanqal fanqal ee caddaankeedana waxaad ku aadinaysaa qiblada xaggeeda meesha aad u dukunaysid xaggeedaad aadinay allahu akbar aad ahayd waa xaalad aw amase hee xiyaala udunayhi labadiisii dhigaad ama dhigood tooskoodii labadii dhigood tooskoodii haddana gacmaha caddaankoodii meeshii haddaa ilay la eedinayo misku mid lay waayo laakiin waxaa la rabaa marka labaadna inaad dhigahaad ku sintid oo saad aad dhahdo allahu akbar allahu akbar aad dhahdo la rabaa marna anta marna inti waayo kanna mar samee kanna mar samee ama kan ugu sare samee kii kalena waa soo hoosgalayaa saas baa la dhahay waayo sidaasiyo marka yarfacu wuu koryeelaya dee labadiis gacmood inta takbiiri takbiirta agteeda koryeelaya ilaa xadwi mankibehi labadiisii fanqal qaabilkoodii ama labadiisii hee garab qaabilkoodii way aw amase ilaa xiyaali udunayhi labadiisii dhegood tooskoodii xaggeeda ayuu u koryeelayaa shan wallahu subxaana wa taala aclam wabilahi towfiiq